ramadaan wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii aad wada sugayseen ee cawayska washington oo idinkaga imaanaya magaalada washington barnaamijka caawa waxaan idinku hayaa sheekooyin xiise leh oo taabanaya noloshiinna amaba qaarkiin aad u soo joogteen sheekooyinkaas oo adinka idinka imaanaya waan hubaa in qof kasta oo dhegaystayaasha ka mid ah uu u soo joogay sheekooyin oo qaarkood markii ay dhacayeen laga yaabo inaysan macno badan idiin samaynayn balse waad dambe laga yaabo in adiga qudhaadaba aad la yaabto sheekadanna uu goordhow noo sheegi doono dhegayste ka soo jawaabay codsigii barnaamijka ee ahaa inaad la soo wadaagto sheekooyinka xiisaha leh ee aad la kulantay amaba aad gobjoogga u soo ahayd ayaa ka mid ah sheekooyinka iyo dhacdooyinka ka dhex dhaca soomaalida gaar ahaan xiliyadii ay maamul la-aantu jirtay aan marka hore soo dhaweeya dhegaystaha maalin wanaagsan maalin wanaagsan oo la afuri rabaa miya xamar galab wanaag ha waa caasha caasha miya ha waa cashuud caweyska washington Caasha v o a aadan, caasha cuud caasha aadan maasha allah maasha allah codkaas aamay codkaas aamay ku soo dhowow barnaamijka caweyska xamar washington waa xamar waad la soo xiriirtay barnaamijka inaad sheeko cajiiba noo haysan waad noo sheegtay sheekadaasan anigii dhegaystayaashaba kaaga fadhinaa magacaaga noogu bilow caasha cuud aad waa umahadsan tahay magacaygu waa injineer axmed si kale markaa u dhigo macalin waa ahay ganacsatana waa ahay cilmi baarina waa ahay dadka wax tahliiliyo wax diyaarina waa ahay waa tahay waa sheequl kulli waxyaaba badan oo isku dhex wadaa sheekadan waxay dhacday kun sagaal boqol sagaashan iyo sideed waayahay barnaamijka caweyska washington horta sidee isku tihiin ma dhegaysataa bara- barnaamijka caawinka washington waa la socdaa oo inkastoo maalmahan dambe aan ka mashquulay laakiin si fiican ula socon jiray ilaa waqti ugu dambeeyey tobanka sano ugu dambeeyey Haye.
tobanka ugu dambeeyey laakiin waa ka yar u mashquulay haye bal hal sheeko ama hal arin ama hal waxood ka xusuusata barnaamijka maxaa ka mid ah barnaamijka waxyaabaha ka xusuusta waxaa kamid a in lagu wareyso lagu soo bandhigo sheekooyinka xiisaha leh ee aad tahay aad tahatahiso adiga inta badan intaad dhegeysanaya adiga aad tahatahinayo waxaad ka xusuusata barnaamijka ma jiraa barnaamijkan waxyaabaha ka xasuusto horta sheekooyinka aad u badnaayeen badanaa waxaa la werisi jiray waxyaabahan oo inkasta oo maalmihii ugu dambeeyey aa ka mashquulay laakiin hadda eh, sheekooyin badan oo hadda oo maskaxda inaa dib u celiyo waay waayahay waa ka gudbaynaa marka bal sheekada aad noo hayso adigoo isku dayaya inaad aada usoo sheekada koobto horta she- ila haddii la dheerdheeray waqtigoo Ah, nin sheekada maba- sheek- waqti badan ay qaadanaysaa Ah.
markaa sheekada mawda beero waa waa kooban tahay sheekadan waxay dhacday kun sagaal boqol sagaashan sideedii Een, waxaa dhacday xilligaas waxaa jiray wadanka waxaa haysta qabaa'ilo hogaami kooxeedyo iyo waxaa jiray dhibaatooyin aada u badan marka sheekada waxay dhacday habeenkii ayaa waxaa dhacday waxaa maqalnay qayli iyo sawaxana la maqlay marka waagaas ma laisku soo bixi jirin haddii a- wax la maqlo waxa laisku soo bixi doono ma way jiraan subaxii aa waxaa la baadi doobaa wixii xal dhacay aa la raadiyaa qayladii xalay yeertay maxay ahayd baa laleeyahay subaxii subaxii marka ha subaxii ala raadiyaa xilliga qaylada ay yeerayso in la soo kaco ama lagu soo baxo qayladaasi maxaa diidaya waxaa diidaya qof walba naftiisa u baqaa ha waa la baqaa qof walba wuxuu isleeyahay haddaa banaanka usoo baxdo qof dadka dhibaatada sameynaya aad dhibaatadii ku geystaan maadaama dadka dad shacab in yihiin Dad- marka qof dad kale oo hubeysan inay soo bixi karaan waa macquul laakiin dadka shacabka banaanka ma usoo bixi karaan qof Wa- walba meeshiisu ku cabsanaa waayahay marka waxaa dhacday subaxii marka la gaaray een, subaxdii marka la gaaray qoraxda soo baxday anigoo dheg- dhegta la taagaya xala maxaa dhacay oo dhahayo Aa, een, islaan maamaha waxay soo istaagtay meesha geedka oo guriga marka guriga wuxuu lahaa geed gaabanoo lahaa marka cidda nagu dheganna waxay ahayd cid aan joogin ahayd oo calshaanimo laga guur guri laga guur ahaa marka geedkay soo istaagtay waxay dhahday waa nuu yeertay hooyo u yeertay markaas hooyo dhigid marka hooyo malis cataa si fiican haa waa ku dhegaysanaya ah hooyo u yeertay hooyo markii ciday manoodba waa fiicana alxamdulilah waxay dhahday waxaa iga dhumay dhahday oo wiilkayga xala wiilkayga xala meesha lagu galay waxaa ka dhuntay duumadiisa maamadan waxay raadinaysaa wiilkeeda oo xal naag meesha ku kufsaday duumad ka luntay ay raadinaysaa waa gartay marka sheeka waxaa cajiibka leedahay marka ayeeya meesha fadhiday marka hooyo u yeestay waxay dhahday een, ee, waxaa qof kula hadlaya meesha istaagsanaya ahaa marka ayeeya marka hooyo waxay ku dhahday xalay qaylida aa maqlaysay naagtiina gabadhiina kufsaday wiilka kufsaday buumadiisa hooyadiis ah buumadiisa raadinaysa haye sheeko cajiib ah oo laga yaabay noqotay asaa ninkii naagti gabadhi kufsaday in ay ga- wiilka kufsiga sameeyey ama gabadhi dhibaatada u geystay arag mahadna kufsiga uu sameeyey laakiin gabadhi dhibaatada u geystay buumadii buumada meesha kaga luntay inay hooyadiis soo raadayso wax la yaabay noqotay marka marka marka ayeeyo iyo hooyo maxay ku jawaabeen hooyo marka ayay markii hooyo sheekada ayay loo sheegay marna waa qufishay marna waa yaabtay maxaa loogu jawaabay marka een, ho- Dhacdooyin- hooyadii raadinaysay maxaa lagu jawaab marka hooyo hooyo hooyo marka hooyo waxay u fahantay ciddaan inay yihiin cid oo alshaan dadka dhibaatada sameeya ay ku jiraan marka wafteeda waad kasoo kaabsatay hadhawe waxaan arka ma jiraan waxna kama ogi way iska gaabsata hooyo iyadoo lafeeda u baqday hooyo waa- xoogaa hooyo waa iska gaabsatay marka hooyo waa iska gaabsatay maadaama dadka eh, nin nin dhan oo wax kufsaday hadiiba hooyadiis wax raadinaysa buumadii ka wantay milkeeda waa iska gaabsatay marka marka marka marka sheekadan sheekadan Marka sheekadan aniga waagaas waagaas waagaas aada waagaas aada u yaraay laakiin sheekadii aniga eh, waagaas aada u yaraay laakiin sheekadii si fiican aad, eh, rajo u ahay marka mar daba hooyo sheekadii la wadaagay oo dhaa sheekada ku xasuusta waaba hilmaamay dhaa marka marka sheekadaas sheekadaas axmedow ma sheeko la abuuray oo la farsameeyo oo la habeeyaa oo fiction ah mise waa sheeko dhacday oo sidaad sheegayso aad goobjoog u hayd oo xaafadiina ka dhacday maya sheekadaas sheeko la farsameeyo ma aha ayaan caasho waa sheeko aniga aan goobjoog ahaa aa cidna iga sheekeen oo life u joogay habeenkiina waa soo jeeday markay qaylada maqlaysay oo qaylada dhaceysa waa waa soo migtaaday subaxiina markii oo hooyo la wacaayay goobjooga ahaay een, magaciisa cunug yar ahaay laakiin goobjooga u ahaay qof wax fahmaayo waxaan ahaay oo magaciisa ho ahaay wax kasto goobjooga u ahaay marka sheekada waxaa si fiican u fahmay markii ayeeyii hooyo weydiisa dhahday qofka kula taagan waa qof ma oo maxay ahayd markaasay ku dhahday gabadhii xalay la oo wax lagu sameeyey wiilkeeda oo wiilkii hooyadii dhashay ayaa waxay raadinaysaa buumadii wiilkii meesha kaga luntay waa sheeko cajiiba marka marka amaad maqasheen isla xilligaas een, qayladii yeeraysay hal dhinac oo ka mida waa la maqlay dhinacii kale amaad maqasheen cid warkeeda may haysa dhinac kale ma maqleen sheekada waxa waxa waxay u ekeed gabadaa qaylinaysa cod haween aa aa la maqlayo cid usoo baxdayna male oo dhahayo calashaan ayuu dhahaa calashaan haligi soo gaaro oo qaylinaysa aa la- aa la maqlayo waa sheeko la yaab leh marka marka gabadhii gabadhii iyo cid warkeeda haysa ama dad kaloo Waxaa cabanaya koo- ama la maqlo ah war may warbixintaas eh, tixraaceeda wax kale aan ka maqalnay ama aan aragnay ma jiraan maamada anika hooye meesha imaatay qof ay ay taqaanin ma ah waa gartay Eh, wa- eh, bal marka bal waxaa ka sheekada- warantaa sheekada marka sheekada marka waxay og tahay gabadh gabadha meel kale wiilka iyo gabadha meel kale inay iskala yimaadeen ama halasoo shukaanka ha lagu soo wado ama halasoo afduubo oo meesha la keensaday oo marka oo marka muxuu isaga wixii kalama usoo raadsan waayo hooyadii usoo diray
waa sheekada wax la waxa la yaab kale oo sheekada magaciisa oo ahay oo raadinaysa Haddii- waxaa laga yaabaa ninka inuu si kale mas-uul yahay oo oo hooyadii oo waxa ka maqanta buumada ayada gacan soo gatay ee ayada wixii maadaama lacagta ka baxeen familkii lacagta ka baxay sasa wax usoo raadisa waayahay en en axmedow haddii haddii sheekadaasi waxaad sheegtay inay ahayd eh, kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii muddo dheeraa laga joogaa haddii sheekadaas ay maanta xaafadiina ka dhici lahayd ama aad qaylo maqashaan xilligan maxaa iska bedeli lahaa baa isleeda ma loo soo bixi lahaa xilligan mise sidii bay ahaan lahayd xilligan xilligan am- maya xilligan xilligan jiro waxaa jiro isgaarsiinaa jirto taleefanaa jiro eh, waxaa jiro dadka deegaanka calashaan ama booliska hala waco ama dadka deegaanka ha iswacaano ama dadka markaas lagu dhumayo awoodda hala waco waxaa jirta isgaarsiinaa jirto laakiin waagaas isgaarsiin ma jirin way jirta haba yaraatee xilligaas may isgaarsiin waxaa jirtay oo taleefon oo leen leen ah oo waxaa la dhahayo magaciis xoo ahay oo xarumo oo magaalada ku yaalo laakiin isgaarsiin guriga taalo sida moodal lagu hadli karo iyo leen leen oo taleefon dadka xaafadaha isku cici karaan ma jirin eriadaas ma jirin haddii jirtana waxaa waaye leen leen leen leena jiri leen leen waxaa waaye gadaal dambe kusoo baahay waayadii hore xafiisyada waayaas xafiisyada iyo shirkadaha inay ku jireen waa laga yaabaa ma is leedahay maanta marka laakiin had- hadda haddee dhacdo haddii haddii en, hooyadaas raadinaysay baadida wiilkeedii xalay dhibaatada geystay raadinaysay ma kula tahay inay maanta sidaa samayn lahayd haddaad xamar joogi jirta ama dadka xamar joogi jira yaqaano xaafad markii la degan yahay dadaa waxay ka ahaayeen dad oo mooryaana awood ku leh marka dadkaas waxay sameeyaan si baneer waxay u samayn jireen ayagoon cabsi iyo waxba dhibaato ah ay ka baqayn ilaa inta qof caadi u dilo oo gurigiisa iska seexanaa maalin kale imaanaa qof kaloo dilaa magaaladiisu caadi isugu jira meesha xaafadda uu dego- joogo aa beeshiisa ugu badan tahay dadna waa haystaa hadda maxaa iska bedela arrintaas iyo xaafadii maya arrintaas hadda ma jirto ah maya hadda arrintaas ma jiro qof calashaan awood xaasadiisa oo wax horaba ku samayn karo ma jiri karo kas qofka hadduu qof wax sameeyo booliska uu canaa waaw uu dacweynaa saldhigka ugu dhowo markasta dacweyn karaa Marka- nidaam hadda nidaam hadda nidaama jiro iyo maamulaa jiro hadduu magaciisa ahaa magaalo muqdisho joogo wuxuu wacan karaa saldhigka ugu dhowo wacan karaa uu tegi karaa xamar hadda qof dambiile ah qof dambiile ah inta wax sameeyo iskama bixi oo alshaan xaafadda ma joogi karo dhibaato inta geysto xaafadiisa ma joogi karo waa inuu cararaa hadduu cararna waa waa rajoog iyo waxaa lagu jiraa iyo aad aad u mahadsantaha axmed sheekadaad nala wadaagtay aadna kugu mahadcelinaya barnaamijka caweyska washingtonna mar kastuu kusoo dhaweynaya mar kastaad istiraahdo sheekadan barnaamijka caweyska ay u qalantaa oo dhegeystayaasha in lala wadaago way mudan tahay markaad istirahdaba barnaamijka la soo xiriir waanad mahadsan tahay aad baa mahadsan tahay Mar kale.
Ah, wa- wararka ca- wararka caasha aada aada iyo aada kaga mahadcelinaa waxaa ku jira dadka oo beejkaada ku tixan oo ku jira marka insha allah waxa waaye waa kusoo wadaagi doonaa kheyra ku rajeynaa walaashayda aad baa mahadsan tahay thank you so very much ramadaan bilataya bilkhayr qurbaa lagu xidhay iblaiskaaye bilkhayr ramadaan bilataya bilkhayr qurbaa lagu xidhay iblaiskaaye bilkhayr deeqdu rabbigeenu bixiye bishaarana nebigu yidhiyey muslinkuu beera qahayay bilkhayr daqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslinkuu beeraqaayay bilkhayr
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
yaa isgaaray weli dhegaystayaashii ka soo jawaabay codsiga barnaamijka waxaa ka mid ah asad dhayow oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha halo helo maalin wanaagsan wanaagsan dabcan Waa- mubaarag cascuud miyaa fiican tahay wicitaankayga ma filaysay haa waan filaya cascuud odkaagana waan haanaa si fiican maxaa wicitaankayga u filaysay maxay tahay sababta sababta u filaayay habeen hore allah idhaahdo imtixaanan yaallo markaa ii taqono ay oo sheeko xiise lahan hayaabaa tiri soo maaha aada iyo aad haa waxaan rabaa marka sheekadaas inaad dadka la wadaagtid ku saabsan bal sida telefoonada internetka xoogga leh uu ku xiran yahay ama internetka xawaaraha leh uu ku xiran yahay iyo dhibaatooyinka ay qoysaska ku hayaaran umaleenaya sheekadaaday ku saabsanayd aada iyo aad waayah waad noo geli kartaa magacaaga ii dhamaystir marka ugu horeysa caasha waa mahadsan tahay magacayga asad abubakar cali waaye asad laayow asad dhaayood ku magac dheertaa asad xaggee barnaamijkan ka dhegaysataa caweyska washington caasho waxaan ka dhegeystaa muqdisho waayahay xaafadeeda muqdisho waayahay barnaamijkan caweyska washington iyo guud ahaan v o e da sidee ugu xiran tahay caasho si fiican aan u dhegeystaa barnaamijku waa barnaamij xiiso badan Eh, inta badan arrimaha bulshada aad aan u xiiseeyaa waana dhegeystaa runtii waana barnaamij aad u xiiso badan runtii waayahay kusoo dhawow barnaamijkaasaad ku casuman tahay caawa oo bil ramadaanna aan ku jirno Een, bal kusoo dhawow barnaamijka Aad iyo aad. waa mahadsan tahay sheekadaad noo aad heysay u mahadsan tahay waan ku faraxsanahay runtii inaan ka mid noqdo eh, mataqaanaa barnaamijka cawiska v o a washington Eh, caasho aad baan u faraxsanahay runtii dadkan waxaan leeyahay ramadaan wanaagsan meel kastoo aad kala joogtaan caalamka waayahay bal sheekadaad noo haysid dhegaystayaasha iyo annagaba nala wadaag Ee, sidaan filaya xiisaha leh
Een, caasho waa mahadsan tahay Ee, sheekada runtii isbuuci hore ee, mataqaana ayay ahayd oo jimcihiina soo dhaafay oo intaan ramadaanka uusan bilaabanin Een, caasho sheekadan marka hore jimcaha jimcihii ka horreysay horta waxay igu dhacday si mataqaana oo anoo filan aan ka sameynin oo caadi ay igu dhacday Ee, waxaan ka imid masaajidka khudbada kadib mataqaana waxaan garaacay gurigeyga Een, runtii wax albaabka iga furaan waayey Een, muddo dheeraan garaacayay ilaa mataqaana dariska aan ka galo oo da- daaqada laga qayliyo markaa ogaadana ciladda waxay noqotay internetka markaasaan waxaan is idhi internetka eh, xataa markaan soo galay guriga xataa waxaan dareemayay weli dadka inay muud kuwada jiraan oo xataa aan soo bixin iyadoo xilliga qadada la joogo oo aan weli dad diyaar eh, u ah aysan joogin oo dadkii dhan ay mataqaana mashquulsan yihiin oo internetka lagu wada mashquulsan yahay yaa kaa furo markii dambe guriga guriga marka dambe maxaa la dhahaa waa kuu sheegay daaqadii aan kasoo hadlay oo mataqaanaa gabadh oo dariska ah daaqada waxaa yidhi kala hadal inta badan daaqadaha soomaaliya waad kasoo horjeedaan haddaa ras dariska leeyahay markaasaa waxay tiri war gurigii waa lagu daalay albaabka fura markaasaa gabar yar iga soo carartay iga furtay oo mataqaanaa oo gabdhaha kamid ah markii lagaa furo guriga ee aada gudaha u gashay maxaa dhacay waxaa dhacday gurigii markaan galay in oo mataqaana dadkii dhan ay muud ku jiraan oo aan mataqaanaa iyo maxaa dhacay oo mataqaanaa dadkii dhanba muud ayaa lagu wada jiraa internetka daaran oo waa lagu mashquulsan yahay nin walba arifona dhanka ugu jiro dadka qaarkiis mataqaana dad ay la sheekeysanaayo dadka qaar guruub ay ku jiraan dadka qaar dadba meel bay ku xiran yihiin qof wax iska warhaayna male iyadoo kaminka la wada joogo waaya marka maxaad samaysay si laguu maqlo ama lagugu soo baxo maxaad samaysay markaa sidee dareenkoodii aad ku heshay dadkii guriga joogay
maalintaas maalin maalintaas caadi aheyd mataqaana maalinta dambaa waxaan sameeyey waxaan sameeyey maalinta dambaa waxaan sameeyey mataqaanaa barnaamijkan ka diyaariyey dadkii ayaga inaan ka damiye internetka ka damiyey ayagoo guriga ku jiraan guriga markaan soo galay aan internetka ka damiyey internetka markaan ka damiyey kulli casho waa lasoo wada baxay markaasaa waxaa la internetka maxaa ku dhacay internetka maxaa ku dhacay internetka maxaa ku dhacay kulli waxaa ku mashquulsan yihiin yani waxay leeyahay hadii internetkii yani wixii oo oo damiyey oo electronic maa baxay mataqaana maxaa dhacay xataa waxaa ugu yani xiiso badan caasho haddaa muuqaalkaas daawatay waxaa ku jirto hooyadii oo ay dhashay faadmo ismaan cali inay soo baxday ayada xataa iyadoo gaari shirka ku socoto inay soo baxday oo iyadoo mobeelkeeda saan u haysato ilay khadki maxaa ku dhacay oo oo markaas arrintaasa wuxuu noqda arrinka ugu xiisaha badan oo mataqaana dadku iyadana iyadana iyadana ayayana maxay daawanaysay oo oo telefoonka gacanta maxay maxaa ugu jiray
caasha telefoonka waa aragtay ayay inta badan mataqaanaa gruub waxaa jiro oo asxaabteeda ah oo ay sheekeystaan cod iska duubaan waxaa jiroo kale inay wacdiyo dhegeysato oo gruub loogu soo diro oo mataqaanaa waxyaabahaasaa ka dama iyadana la yaabtay oo ay usoo baxday offline ka noqotay tusaale kale gurigaas imise qofaa ku jirtay aad garaaciisay lagaa furi waayo walahi guriga qoyska big family waa nahay anaga waa badannaha ilaa iyo sideed sagaal camala guri lagu joogaa oo mataqaanaa qaar a isku dhowna xataa qolka oo u dhow xataa albaabka u dhow xataa maqli waaye mataqaanaa albaabka garaaca garaaciisa maqli waaye oo internetkaas mataqaanaa oo mataqaana markii la damiine ay soo wada baxeen dhahaay aniga aniga projectiaan ku jiray aniga mataqaanaa waxaan daawanahay aniga waxba igu socday maxaa internetka ku dhacay maxaa dhacay nin walba uu ka cabanaya internetka maqnaankiisa marka internetkii dadkii dhan guriga jooga wuxuu ka dhigay dad wada dhagoola ah oo aan kulaba haynba oon qofna maqlayn haddii xataa xaafadda ay dhinac kale kasoo gubanaysa ma maqlayaan aad ayagoo ayagoo guri isla joogo haddana mataqaana caasho aan warba la iska haynin runtii oo aan war la iska haynin qof walba kiisa uu ku mashquulsan yahay waxaan filayaa asad sheekadan inaysan kugu gaar ahayn oo guryo badan oo soomaalida ah meel walba adduunka ka joogaan in ay ka dhacdo oo dad badanoo caawa ku dhegeysanaya waxaa laga yaabaa oon hubaa inay kuu marag furi doonaan ay ku dhihi doonaan allam gurigeennu yimid aadaad umahadsan tahay haddii sheekooyin kale oo xiise leh aad la kulantana waad la soo wadaagi kartaa barnaamijka caweyska washington mar kasta albaabadu ay kuu furan yihiin caasha aada umahadsan tahay taageerayaashaadaan ka mid nahay runtii waana ku faraxsanahay maanta inaad isoo wacdo mataqaana aan barnaamijkaan ka mid noqdo aada umahadsan tahay caasha ramadaan kariim runtii anigana aadaan ugu faraxsanahay barnaamijkan inaad sheekadaas xiisaha leh la wadaagtay asad thank you
sujuudiay u sugnaato aadan wax ku seeganayno aadaa saamica albasiiro sid iyo caaliba loogsoone aadaa bisha soo nasiyo nagu simay nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaaji aadaa bisha soo nasi waxaan dhegaystayaal ka cudur daaranayaa in dhammaan dhegaystayaashii la soo xiriiray ee jeclaa in ay barnaamijkan ka qayb galaan ay qaar badan oo ka mid ah oo aan wacnay ay ka jawaabi waayeen wicitaankeenna kuwo kale ay ku dhex jireen howl maalmeedkooda halka kuwo kale oo badanna uu wakhtigu u saamixi waayey waxaanse dhammaan inta jecel inay sheekooyinkooda iyo kuwa ay goobjoogga u ahaayeen in ay la wadaagaan barnaamijkan ugu bishaaraynaya in fursaddu aanay xirmi doonin inta barnaamijkan uu hawada ku jiro toddobaad kastana waxaan fursadda siin doonnaa hadba intii uu wakhtigu saamaxo guud ahaan barnaamijka toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale hawada ku kulmayno waa caasho ibraahim aadan oo idin leh ramadaan wanaagsan casiyadu rafaadiyo oo waa reera guuro oo ifka laga raacayo kuna kuma haraeye casiyadu rafaadiyo oo waa reera guuro oo ifka laga raacayo kuna kuma haraeye kuwa raranka naartiyo laga reebay jahanabu ayaa raistegcaye waa raranka naartiyo laga reebay jahanabu ayaa raistegcaye acday nebigeeyo ciidiisi noqone aan rumaysay noqone ku salliya rasuul acday nebigeeyo ciidiisi noqote aan rumaysay noqone ku salliya rasuulka naf waliba rugiyo guri abraas bay ku leedo oo ilbaan la isu ridayaa wadiaabkaya abne naf waliba rugiyo guri abraas bay ku leedo oo ilbaan la isu ridayaa wadiaabkaya abne rasamaalka aakhiro rafaad iyo barwaaqu qofba midun ku ra'aaga rasamaalka aakhiro rafaad iyo barwaaqu qofba midun ku ra'aaga inta raacday nebigeen raxiiqiisi noqote aan rumaysay noqone